we were coming alive.
is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad noo naga maqlaysaan iyo weliba qaab kastoo aad noo maqlaysaan halkani waa wadajir radio oo maalin kastoo axada aada uga barateen kolka ay saacaddu tahay saddexda galabnimo bariga dalkan maraykanka inaad ku kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m oo magaaladan atlanta iyo hareeraheeda aad si toosa uga dhegeysan kartaan sidoo kale ayaa akhyaarta caalamka intiisa kale nagala xiriirtana waxa ay si toosa nooga dhegeysan karaan fadhigaanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa com isla markaasna toddobaadkii oo idil barnaamijkeena aada dib uga dheehan kartid bahda idiin daadihiisa barnaamijkan axadlaha ee wadajir radio waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maalin kastoo axadana waa maxamed siidow mayow sida aad nooga barateen maalin kastaba waxaanu ku bilaabanaa wacan oo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya oona alaaba ku soo qaadanno arrimaha ugu xiisaha badan ee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaabiya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi labaatan bilood oo lasoo dhaafay oo fashil amniya kadib ayaa waxaa xalay xilkii wasiirka amniga iska casilay wasiirkii hore ee amniga cabdikariin guuleed cabdikariin guuleed oo sida uu sheegayba muddo labaatan bilooda gacanta ku hayay amniga dalka soomaaliya ayaa waxaa labaatankaasi bilood dhaceen falal aad looga argagaxay kuwaasi oo cabdikariin ku dhiiragelin waayey in uu ku guto xilkiisa si sami leh ugu dambaynna uu kaga tanasulay xilkii uu u hayay ummadda soomaaliyeed ee ahaa wasiirka amniga qaranka falalkii ugu adkaa ee dhacay muddadii uu wasiirka ka ahaa wasaaraddaasi amniga ayaa waxaa laga tilmaami karaa weerarkii lagu qaaday xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya sidoo kale ayaa maxkamadii sare ee dalka soomaaliya xaruntii villa soomaaliya sidoo kalena waxaa maalinnimadii shalay lagu soo khatimay inkastoo aan la ogeyn inuu yahay falkii ugu dambeeyey balse dhacay shalay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xaruntiisa magaalada muqdisho haddaba wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi ayaa inoo falanqeyn doona wasiirka iyo xaaladda guud ee arrimihiisa intii uu xilka haayay iyo xalay uu iscasilay intaba wasiirka ammaanka qaranka xukuumadda soomaaliya cabdikariin xuseen guleed ayaa si deg deg ah xafiiska kaga tegay kadib markii al-shabaab weerar ay ku qaadeen xarunta golaha shacabka xilli halkaas oo ka socday shir ay lahayeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xilliga oo weerar ka dhacay in ka badan boqol iyo soddon xildhibaan ayaa xarunta baarlamaanka xaadir ku ahaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar qaraxa oo iilinka hore ee xarunta baarlamaanka ay ka geysteen kadib waxaa xigay weerar ay si toos ah xarunta baarlamaanka ugu dhex qaadeen waxayna kadib ay la wareegeen qeybo ka mid ah xarunta golaha shacabka ayagoona intaasi kadib halkaasi kula dagaalamayay askarta dowladda iyo weliba kuwa amisom xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo suxufiyiintii ku sugnaa ayaa loola cararay xarunta madaxtooyada soomaaliya kadib markii laga bixiyey irid kale oo xarunta baarlamaanka ay ku leedahay dhanka madaxtooyada weerarkaasi marka laga soo tago khasaaraha soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay ee al-shabaabka weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda iyo kuwa amisom oo xarunta daafacayay waxa uu khasaare soo gaaray xubno ka tirsan baarlamaanka ilaa iyo saddex xildhibaan ayaa la xaqiijiyey in ay dhaawacmeen waxaana xildhibaanada dhaawacmay ka mid ah xildhibaan cumar finish iyo xildhibaan cabdalla boos kuwaas oo haatan lagu dabiibayo isbitaalada magaalada muqdisho weerarkan waxa uu sababay in wasiirkii amniga qaranka ah soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo si deg deg ah xafiiska uu ku banneeyo warar ayaa sheegaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in uu amray wasiirka in uu xafiiska ka tago sida laga bartay madaxda soomaalida fashilka shaqadooda uma joojiyaan hase haatee is-casilaada wasiirka ayaa waxaa la sheegayaa in lagu joojinayo duufaanta laga cabsi qabo in ay ka timaado dhinaca baarlamaanka oo ay galaafato madaxweynaha iyo weliba xulafadiisa haatan ku jira labada gole ee xukuumadda ee xubnaha baarlamaanka iyo weliba xubnaha golaha wasiirada iyadoo duufaantaas muddooyinka ugu dambeysay cabsi badan ku abuurtay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa dowladda ku jira xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa markii oo weerarka dhacay afka furtay waxayna intooda badan weerarkaani ku eedeeyeen habacsanaan ka jirta hay-adaha ammaanka dowladda waxayna dhaliil u soo jeedinayeen wasaaradda amniga hase ahaatee haatan waxaa la filayaa in xubnaha baarlamaanka candhuuftoodii ay dib u laqaan maadaama madaxweynaha iyo weliba madaxda kale ee dowladda ay ka jawaabeen oo wasiirka amniga ay cadaadis ku saareen in uu shaqada banneeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar deg deg ah dalka dib ugu soo laabtay ayaa galabta kula hadlay suxufiyiinta magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in is-casilaadda wasiirkii amniga ay ahayd tallaabo geesinimo leh laakiin dhanka kale wuxuu u sarbeebay mas-uuliyiinta kale ee ku jira dowladda in ay ayaguna is-casilaan haddii shaqadooda ay liidato wasiirkeennii hore ee amniga qaranka cabdikariim xuseen guuleed ee xalay baaqaygii ahaa isbeddel in la keeno isagu si voluntery uga jawaabay ee yidhi xilkii waa muxuu ahaay waa iga kaa anigu maxaanku idhahdaa shaqadiina intaan soo waday waa soo waday qof kaloo soomaaliya ha loo dhiibay arrintaas nafsadeeda waa geesinimo waa dhiiranaan waa tilmaan daacad inuu u yahay muxuu ahay wasiirku dalka u ahaa waan bogaadinaynaa waanan hambalyaynaynaa waa ayaduna waa geesinimo kale oo u baahan ayaduna in ragga badan oo naga tirsan ay ku daysadaan maalintii ay arkaan inay habboon tahay meesha inay banneeyaan inay banneeyaan inay inay ku habboon tahay waxaan rajaynaynaa aad u rajaynayaa prime ministerku inuu ka aqbalo ina uu soo magacaabo qof kaloo soomaali ah oo booskaas ku habboon shaqadana halkeedii kasii wadi karo labaatankii bilood ee wasiirka uu jegada soo hayay runtii siduu asaguba sheegay wax badanaa qabsoomay oo hoggaankiisii wasaaradihii uu soo hayay ku qabsoomay wax badanna dabcan sida dalka dhan igooda dhiman yihiin waa la gaari waayo way ka dhinaadeen hadalka sarbeebta madaxweynaha ayaa warar aan helayna waxa uu sheegayaa in uu ku sii jeedo saraakiisha ka shaqaysa hay-adaha ammaanka warar ay heshay warbaahinta wadajir ayaa waxay xaqiijinayaan in ay dhici karto in isbeddel lagu sameeyo mas-uuliyiinta ka shaqeeya hay-adaha nabad sugidda iyo weliba booliiska welibana si deg deg ah loogu sameeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay inuu si deg deg ah usoo magacaabi doono beddelka wasiirkii hore ee wasaaradda amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo iscasilay dhanka kalena ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in uu aqbalay iscasilaadaas weerarka lagu qaaday xarunta baarlamaanka soomaaliya waxaa ka horreeyey weerar hore oo lagu qaaday xarunta maxkamadaha dalka ee ku taalla magaalada muqdisho iyo weliba mid kale oo lagu beegsaday xarunta madaxtooyada soomaaliya xilli uu ku jiray madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud waxaana la ogeyn isbeddelka haatan madaxda dowladda ay ballan qaadeen in ay sameynayaan oo ugu horreeyo in meesha laga saaray wasiirkii amniga qaranka waxa uu ka bedeli doono xaaladda amniga dalka iyadoo weli halkeeda ay tahay hanjabaada al-shabaab maxamed kaafi sheekh abukar reediyo wadajir muqdisho
iyo soomaaliya
bisha mey maanta waa shan iyo labaatan sanadkuna waa laba kun afar iyo toban warka waxaa si toosa halkan idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi madaxweyne xasan sheekh daahir oo madaxweyne xasan sheekh oo maanta ammaanay tallaabadii uu isku casilay wasiirka amniga sidee ayay reer muqdisho u arkaan dhacdadii shalay iyo weliba iscasilaadii wasiirka cabdiweligaaska puntland oo sheegay inuu aada uga xun yahay qaraxyadii shalay ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo jabuuti golaha dhaqanka koonfur galbeed oo ku baaqay inay qaramada midoobay bedesho nicolas key maadaama uu ku sifoobay inuu yahay nin arrimaha soomaaliya qas iyo weliba qalalaansa u horseedaya beesha caalamka oo dhexdhexaad in horle ka wada dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda koonfur galbeed dadaalo nabadeed oo lagu xalinayo colaada buulaxaawo oo ka soconaya magaalada doolow madaxweyne xasan soo noqoshadiisa magaalada muqdisho oo shir jaraa-id qabtay kaga hadlay qaraxyadii shalay iyo weliba wixii ka dambeeyey sidoo kalena qaraxii ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti warkii oo fidsan madaxweyne xasan sheekh ayaa maanta waxa uu dib ugu soo laabtay dalka sidii la filayeyna waxa uu ka hadlay guud ahaan wixii shalay dhacay si gaarana waxa uu carabka ugu adkeeyey iscasilaadii uu iscasilay wasiirka amniga taasi oo uu madaxweynuhu ku tilmaamay inay ahayd tallaabo geesinimo leh waa kan shucayb madaxweyne xasan sheekh ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isla garoonka ayuu ku qabtay shir jaraa-id uu kaga hadlay weerarkii shalay shabaab ay ku qaadeen dhismaha baarlamaanka soomaaliya iyo iscasilaadii wasiirkii hore ee amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay iscasilaadii uu ku dhawaaqay wasiirkii hore ee amniga qaranka inay tahay fal lagu dayan karo isagoo sheegay madaxweynaha soomaaliya wasiirka inuu ku dhaqaaqay tallaabo geesinimo leh wasiirkeennii hore ee amniga qaranka cabdikariim xuseen guuleed ee xalay ee, baaqaygii ahaa isbeddel in la keeno ee, asagu si volunteer uga jawaabay ee yidhi xilkii waa muxuu ahaa waa iga kaa anigu maxaan ku idhahdaa shaqadiina intaan soo waday waa soo waday qof kaloo soomaali ah loo dhiibay arrintaas nafsadeeda waa geesinimo waa dhiiranaan waa tilmaan daacad inuu u yahay muxuu ahay wasiirku dalka u ahaa waa ayadana waa geesinimo kale oo u baahan ayadana in ragga badan oo naga tirsan ay ku daysadaan maalintii ay arkaan inay habboon tahay meesha inay banneeyaan inay banneeyaan inay inay ku habboon tahay sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay inuu rajeynayo ra-iisul wasaare cabdiweli inuu soo magacaabo muwaadin soomaaliyeed oo ka bixi kara jagada wasiirka amniga waa siduu hadalka u dhigay isagoo tibaaxanay madaxweynaha soomaaliya wasiirkii hore inuu aada u ammaanayo dowrkii wacnaa uu soo qaatay waxaan rajaynaynaa aad u rajaynayaa prime ministerku inuu ka aqbalo kadibna uu soo magacaabo qof kale soomaali ah oo booskaas ku habboon shaqadana halkeeda kasii wadi karo labaatankii bilood ee wasiirku uu jagada soo hayay runtii siduu asaguba sheegay wax badanaa qabsoomay oo hoggaankiisii wasaaradihii uu soo hayay ku qabsoomay wax badanna dabcan sida dalka dhan ay uga wada dhiman yihiin waa la gaari waayey way ka dhinaadeen wasiirkana waan bogaadinaynaa waana haballaynaynaa waana ficil geesinimo oo la qaaday aan leenahay ee, ee, dhan kasanna loo qaaday dowladduna ilaahay idankiis way fursaddaasi way way ka faa'iidaysanaysaa haddii alla yidhaahdo intaas kadib dhibaatada madaxweynaha soomaaliya warkan ka soo yeeray uu ku ammaanayo wasiirka hore ee amniga qaranka qaabkii uu isga casilay ayaa imaanaya xilli xalay uu ku dhawaaqay cabdikariim guleed oo ahaa wasiirkii hore ee amniga qaranka inuu ka tagay jagadii wasiirka amniga iyadoo uu jiray fashil badan oo dhanka ammaanka ah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cawilo warbixintaas ka soo diray magaalada muqdisho haddaba reer muqdisho oo ayaga kol hore loo sheegay in shabaab laga sifeeyey gudaha magaalada muqdisho ayaa weli waxaa dul taagan qaraxyo iyo weliba dilal aan wakhti walba ka dhaca magaalada haddaba sidee ayay u arkaan wixii shalay dhacay reer muqdisho nimankan eh, maxaan ku idhahdaa dagaalamayaasha waxay howshoodu waa howl siyaasadeed Eh, qaabkay u fulinayaan markaad heshona waxaa waxaad dareemaysaa marka istiraatiijyada iyo- ayay ku socdaa marka in lala fahmo waa lala fahmi waayey marka haddii uu iscasilay wasiirkii amniga waa ku mahadsan yahay laakiin waxaan qabaa inaanay wax ku saxmayn wasiir iscasilay waxaa loo baahan yahay isbeddel guud oo kor ka yimaada askarta shalay meesha ku dhimatay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun allah u naxariisto Eh, samarna allah ummadda soomaaliyeed ka siiyo dee boqol dollar iyo saddex bilood ay mar helaan saddex bilood waayaan ayay qaadanayeen qof saddex kun qaadanaya inuu waa- waardiyeeyo oo naftiisa u biimeeya horta waa nasiib darro waxaa dhacayna waxaa ama dhacayana anugu waxaan u haystaa inay yihiin garbaash xagga alle ka yimiday magacayga waxaa la dhahdaa safiya aadan cali wuxuu yahay gaadhi isku raranaayo iyo toban gaadhi oo ciidan sidoo gelaya waana wax caqliga maskaxda galamaana lagula hadlo ammaanka dawladdu ayadaa sugi karta cidda ay u dhiibaysa sugaysana ayadaa siirka ab- ammaanka ee iscasilay wuxuu soo kordhinayana anigu ma qabo inuu wax weyn soo kordhinayo waa haka dega haka degaa lagu waasay wuu ka degay laba waxay keenaan baan eegaya bismillah magacayga waa saacid cabdulaahi macali maxamed wasiir cabdikariim xuseen guuleed waxay ila tahay iscasilaadiisa in wax badan aysan ka soo kordhin doonin xagga amniga waayo isaga shaksi buu ahaa laakiin waxaa la shaqaynayay hay-adaha amni ha ahaadaan taliyayaal ciidan ha ahaadaan saraakiil ha ahaadaan agaasime ha ahaadaan wasiiro ku-xigeen ha ahaadaan wasiiro dowlayaal waa in haykalka si guud amnigiisa la bedelaa shaksi iscasilay waxba ma soo kordhinayo maya xaawa maxamed baa layidhaha asilaada wasiirkana hadee waxaan u arkaa anigu inuu meel fiican ka abbaaray sababtoo ah waxaa batay dhibkiisa iyo rafaadka lagu haya ayaa batay sagaaba loola galan lahaa miyaa qarax waa dhici karta laamaha ammaanka taaban mahayo waxaan jira meesha ayagaa ku baaba'ay dadkii loo dhan lahaa waxba kama dhiman laamaha ammaanku waa dadaaleen ani waxaa la yidhaha walaal khabiir maxamed xasan digaale waxaana dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho joogta Wa- wax meesha u yaala ma jiro qofku markuu sidaa kuwa, eh, xil loo doorto xilka ku fashilmo inuu iscasilo weeye ummadda u doorato intuu ummadda u roobdoodaamayn lahaa inuu iscasilo taawarhono sharaftiisana ku xidhanta
kuwaasi waxay ahaayeen dadka reer muqdisho oo ayaga u hamuun qaba inay maalin uun ay nabad ku seexdaan kuna soo toosaan oo ilaa iyo haatan ballanqaadkaas dhanka dowladdana aan ka hirgelin dhanka allana weli laga helin weli halkaad nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda cabdiweli gaaska puntland ayaa maanta mar uu hadlayey waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay wixii ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo jabuuti madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo asna ka hadlay munaasabadda caleemasaarka ayaa waxa uu sheegay in puntland ay ka shaqaynayso sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dadka soomaaliyeed wuxuuna dhanka kale uu sheegay in puntland ay soo dhoweynayso in gogol nabadeed dadka soomaaliyeed loo dhigo deegaanada puntland dhanka kale cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka iyo weliba dalka jabuuti markaan oo fursaddan ka faa'iidaysanaya aan tacsi u diro ee ummadda soomaaliya meel walba ay joogtaba gaar ahaan baarlamaanka soomaaliyeed ficilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay golaha baarlamaanka soomaaliyeed aad ayaan uga tacsiidaynaynaa aad ayaan uga xunnahay wixii meeshaa ka dhacay waana tacsaan ka diraya waxaan sidoo kale rabaa inaan tacsi u diro walaalahayaga reer jabuuti xalay ficilkii foosha xumaa ee ka dhacaysa jabuuti iyana waan ka tacaysidaynaynaa intii dhimata alla naxariista ayaan leenahay waana aad baan uga xunnahay qalbiga iyaga iyo niyadiyaduna waa idinla jirtaa insha allah maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi warbixintaas uu ka soo diray magaalada muqdisho qaar ka mid a danjirayaasha wadamada daneeya arrimaha soomaaliya ayaa waxaa tan iyo maalinnimadii shalay ay dadaal ugu jireen sidii ay u badbaadin lahaayeen kulamo u socday dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed kulamadaasi oo haatan u muuqda in ay lasku khilaafay islamar ahaantaana burbur ay qarka u saaran yihiin danjiraha dowladda ingiriiska ee soomaaliya neel wigan iyo weliba danjiraha dowladda etoobiya wondomi asamiwi ayaa waxa ay labadooduba dadaal dheeriya u galeen sidii labada dhinac ay isu fahamsiin lahaayeen islamar ahaantaana ay isula meel dhigi lahaayeen aqoonsi labada dhinacba ka kala yimaad madaxda iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa iyaga dhankooda waxa ay ku waramayaan in guud ahaan ay diyaar u ahaayeen wadahadallo toosa oo ay la galaan dowladda islamar ahaantaana ka mira dhaliyaan taasi oo dhanka dowladda culeys kaga soo gudboonaaday iyo weliba beesha caalamka sidoo kale ayaa waxa ay ku waramayaan in guud ahaan dhankooda marka laga hadlayo dowladda koonfur galbeed ay aada ugu diyaar garaysnaayeen islamar ahaantaana ay usoo diyaar garoobeen sidii ay dowladda federaalka wax meel isula dhigi lahaayeen ha yeeshee waxa ay ku tilmaameen ayaan darro in dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda qaar ka mid a siiba ra-iisul wasaaraha dalka uu u istaagay sidii uu u fashilin lahaa sidoo kalena in badan oo kamid a waxa ay sheegeen in nicolas key uu ka yahay qeyb fashilkani ku dhacay shirka waa haddii badbaadada haatan danjirayaasha dowladda ingiriiska iyo kon ethoobiya ay ka wadaan uu biro dhal noqon waayo dhanka kale ayaa fariin ka timid golaha guurtida koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweyne madoobe nuunow iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnihii wafdiga ee tegay magaalada muqdisho muddo afar iyo labaatan saacadooda ay kaga soo baxaan magaalada muqdisho maadaama sida ay sheegeen wadahadaladii dowladdu ay kula jireen muqdisho uu fashil ku dhammaaday dhanka kale ayaa malaaqyo ka tirsan malaaqyada koonfur galbeed dhankooda ayagana waxa ay eedeen dusha uga tuureen nicolas key oo ah wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya kaasi oo sida la sheegay usoo taagan burburinta heshiis ay gaaraan labada dhinac ee dowladda iyo weliba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa kan suldaan shariif xasan iyo weliba malaaq kuusow oo ka hadlaya nicolas key iyo dhibta uu ku hayo wadahadalka u socday dowladda iyo koonfur galbeed
suldaan shariif cali xasan ibraahim ayaa la yidhaahdaa odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha guurtida ayaan ka mid ahay halkan waxaan usoo gaarnay xoogaa shaq ahaan usoo gaarnay shaqadana de dadkii aan u idminay ayaa muxuu ahaa madaxweynihii iyo wasiiradiisii iyo ku-xigeenkiis ayaa halkaan ayaa la imaadnay wadahadal oo dowladda federaalka ayaan wadahadal looga yeertay ayaan u imaadnay dowladda wadahadalkii uu noo dhexeeyey annagu dowlad ahaan iyo dowladda dhexe meel fiican ayuu marayaa wax dhibaato ah hadda oo weynoo zaa'ida dhexdeena ma soo gelin laakiin waxaa nasiib xumo ah nin nakoos keeli yidhaahdo oo qaramada midooda wakiilkaha uu leeyahay ani madaxweyne soomaaliya waa leena goortii madaxweyne dalkuna ayaan naba naqaanaba in uusa labada dowlad hadlaayo oo hadalkooda uu meel fiican maraayo soomaali isla ah dowladda dowladda koonfur galbeed dowladdeeda ay tahay sooma dowladda soomaaliya dhex ay tahay oo waa halkan u soco meel fiican meel fiican u maraya in uu soo dhexgalo yidhaahdo nasiib xumo waxaan u aragnaa in yacni dabku soomaaliya uu ka dami waayey inuu nakooskee u yahay ayaan u aragnaa dhibaatada soomaaliya ka socotana kriska ayaan yani ma inta ka wajeenin waxaan u malaynaynaa oo noo- noo muuqataa in waxba hadda soomaaliya dowlad oo xalaal aan la helayn adduunka waxaa u sheegaynaa maqramiimida soo dirta waxaa u sheegaynaa ninkaas dhibaatada soomaaliya uu ka dhex wado dowladda soomaaliya ka dhex wado maamul goboleedyada iyo ama dowlad goboleedyada oo yani isfahmaya is- iyo dowladdeeda isfahmaya oo yani ee wadahawl wanaag u socda in ee, uu- uu fa- uu ku suubiyo ee, ee, muxuu ahaa en fiction aad u ballaaran uu ku suubiyo ayaan ka ayaan ka cabanaynaa oo sheegaya ninkaas soomaaliya in laga qabto ayaan soo jeedin haddaan nahay odayaasha dhaqanka een, dhibaatada uu ku wadan dhibaato yar maaha een, asaga madaxweyne dalka ma aha soomaaliya madaxweyne uma aha waxa weeye een, asaga een, waxa weeye waa nin safiir oo qaramada soo dirsatay in soomaaliya uu dhex galo een, oo d- dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedkiisa ay heshiinayaan in uu dhex galo yani waxaan u aanahay dhibaatada soomaaliya ka dhacday oo ka socoto waxaan aad iyo aad haddaan u fahnay aan ogaanay inuu nakeskey u yahay ninka qaramadu soo dirsatay waan aad iyo aad ayaan ugu xunnahay haddii aan ninkaasna soomaaliya laga qabanin soomaaliya nabadda oo looga dadaalayo meel kale oo yaan oo- oo ka socda soomaaliya gabadgudeeda waxaan leenahay inuu meel xun oo kasii dhici doonto waxaan ku dhaweynaynaa shaqo asaga lahan ayuu galay dowladda koonfurta soomaaliya ee dowladda ee, dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya oo madaxdeeda inta joogto u yeertay dowladda soomaaliya in lawada hadlo wax la ka qabto darteed laga- laga- lagu yeeray wixiina meel fiican maraya ayuu yidhi waxaas wax soconayo maaha saddex gobol ayaa jirta lix gobol ma jirto iyo wax yani aanba loo adkaysan karin ayuu ayuu ayuu sameeyey dowladduna warkaas kama warhayso isaga dowladdii kama mid maaha in marka wax dowladda aan ka warhayn iyo iyo iyo- iyo maamulka inuu soo dhexgalo maamulka horfadis maamulka koonfur galay ayaa horfadhiisteen shalay waxaa looga soo tegay war wanaagsan ayaa looga soo tegey kadib ayaa sadax uu kusoo shugay arrimahaas oo aad iyo aad u xun oo kale la qiimo doona arki doonaan ayuu ayuu kusoo shugay nakasoo waxba kama rabna maamulka nakasoo waxaan ka rabnaa qaraamadooda waxay usoo dirsatay oo oo shaqada qarmadood inuu qabto fa- fa- soomaaliya faraha u kala jira kala baxo ujeedada intaas wey magaciga magaakuusho maxamed maxamuud aliire ee, dowladda magaca dhaqmeedidii dowladda qaranka soomaaliya dhistee kuma dehe haddana may dhisnahay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoo qof wallanka dhammaan u lahayn ummaddan soomaaliyeed si dhibkan ku bahalayti iyo barnaamijkayni maamul goboleedkaasaan dhisni muddo badan muddo hal sano i bar yaan arrintahaas arrimahaas daadihiyani caalamku makudhiina maamul muddo hal sano i bar lan fadhiye si umado lana is waafajiyo maamulka isuga haayey markii loo kaliskey wakiil soomaaliya aan roogo qaramada midoobey waaye ilaa maamulkaas muddadan dhisi haddii mayla maroha inta la fadhi iska dhaaf inta la dhisi shan bilood afar bilood haddii roogo afartaas bilood haddii la roogo yoom waaxid ah ilmihiisa habay baydhabo makoyn ujeedada baydhabo isa indiibi oo maamulkaas in ilisu la kulama indiibi yeerka mardi maahan dhaliilo koowaad una hajeediyaan taasa kuma dheh iyadoo intii jartay nafsaayo isweydiyaano may ninkan wakiil soomaaliya an wakiil mardi muqdisho waay kismaamo bohol jeeraseedi afar jeer shan jeer lix jeeraseedi baydhabo wala isqureebi isweydin una isweydiyaan yaadana may dhiiday ini mardi daraa dowladda ee martaqaad haniifadiido khaasatan dowladdii una hadhisni koonfur galbeed martaqaad anfadiido martaqaadka dowladda markii aan kooti wadahadal badan ra-iisul wasaaraha iyo kulli markadaasa gali martaqaadkii ma weenaha ku baxay mardi wadahadalkii arrimada taabado kor arrimihii markii mardi marka gebagebo roogaan anuusi shalay galabti mardi golihii ee, wasiiradii iyo madaxweynihii koonfur galbeed iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa uusan weero markii la seedayna jawaabtidiisa lahakwadahday anhayn bedeljo inuu iswabsadayda hakashibo taas marka maynagadaase nin soomaali dirahaayona nin soomaali in iskeena fawalmaya unitedlegic may kucodsidaane lankaas ini kubaha soomaaliya bedeljayna hadiran marka dambe may deerase in mardi dhibaato kaleedo mardi unitedlegic una mindhahayaa meelaha kubato nucleus kelly kelmadaha ka hadali maynagadaana kelmada soomaali dabninka shilaan hadda dagaalo cusub anina ku horiyo kelmadiisa may ka jartay gobolka bay magaalada baydhabo ini lama qaabado oo kale mardi nidaam soo oo kale ka hadlay Bay- baydhabo mardi shaleegu ku hay nidaam noocaas ama ku jiro baydhabo mardi maamulka koonfur galbeeda ka taliyo kalama ka taliyo lanka hadda barnaamijkaas abuurahayaan isna abuuraya ummadan in isku horsheeno baaba ay burburka inuu hor- hore hanu maray labaatan saddex sana kadib sanadkii labaatan afraad inay ka dhamaayo raadiyaha taas daraadiye caalamku ninka u sudaan in dalka ninku ba united nations qof mas-uulka adag kor hanhidir wabiyahay toofiq
gudoomiyaha gobolka baay xasan macalin axmed biikalo oo maanta waraysi siiyey raadiyahan wadajir ayaa waxa uu sheegay in magaalada baydhabo dadka ku nool qaar ka mida weliba siiba barakacyaasha haatan iyadoo xilli roobaad lagu jiro in ay xaaladoodu tahay mid daran sidaas daraadeedna uu u tegay magaalada muqdisho haatanna uu baadigoob ugu jiro sidii dadkaasi wax loogu qaban lahaa waa kan waryaheena axmed cumar saalixi oo waraysigaas inoo qaaday bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa la ii sheegay way soo gaartay arrintaas Eh, dadka horta marka hore roob ba u baahan yihiin Eh, dhulkana u baahan yahay inuu roob ka daa Eh, laakiin roobka hadda khasaarihiisa way iska imaan kartaa Eh, annagu waxaan ka ogaayay meeshaas eh, ilaas afar kun ilaa afar kun iyo shan boqoloo guri laga dhisay oo loo dhisay barakacyaasha maadaama markii hore aan soo galnay magaaladaan ku aragnay in eh, barakacyaashay bannaan jiifaan waxaa aad iyo aad nagu kaalmeeyey oo oo maxaa la yidhahdaa gacan nagu siiyey eh, n r c wax weyn bay noo qabatay hayadaas iyo gareeda labadaas eh, muxuu ahay NGOs internationalka ah iyo hay-adaas eh, n r c la yidhahdaa ayaa horta nagu kaalmeeyey dadka bani aadamka barakayaasha oo banaanka ku rafaadsanaa Eh, waana ku guulisay waa ku guulisteen waxay dhiseen ilaa afar ku guri ku dhawaado ayay dhiseen oo oo maxaa la yidhahdaa marka m- ila muuqato inay tahay in leeyihiin Eh, saddex qol iyo musqushooda iyo jikadooda ay u sameeyeen Eh, taas waa kullanaan waa muxuu ahay eh, aad baan ugu fiicnayn Eh, hay-ado kalena way jireen iyagana ay kaalmo ka bixinayaan dhinaca maxaa la yidhahdaa muxuu ahay eh, eh, eh, eh, ama raashin ha noqoto ama ha noqoto waxbarashada muxuu ahay dadka barakacayaasha eh, si farsamo loo bara waxyaala noocaasa iyana waa jireen oo ay geysteen muxuu ahay injiwa gareeda ay ay ka mid ahaayeen marka hadda laakiin eh, waxaan maqlayaa in gurihii eh, eh, maxaa- roobkii dabeel u watay oo maxaa la yidhahdaa eh, eh, qaarkooda jeengadiga ay feegameen taasna waxaan leeyahay waxaan maxaa la yidhahdaa codsi u jeedinaya haddii ilaahay yidhaahda n r c iyo gareeda inay gurihii muxuu ahay ay ay- ay dabeesha ka kicisay bahashaas inay sii daboolaan oo ay sii dhimaatiraan oo wixii muxuu ahay markaas dabeesha ka qaaday dadka ay u hagaajiyaan sharabiga hagaajiyey taas baag baan u jeedinaya inay u sameeyaan waayahay qoysaskaasi guryaha loo dhisay aad sheegayso eh, dad badan ayaa jiingadihii ka biibay oo dabeesha roobka wata saameeyey Eh, cidlo ayay taagan yihiin roobkii iyo dhaxantiina way ku duldhacaysaa xilligan maamulkiinu maxaa kaalina aad ka qaadan kartaan eh, inay hoy helaan dadkaas horta eh, marka hore eh, ma- eh, dadkii dhisay oo mashruuc ka qaatay waxay ahaayeen eh, labada ay sheegay eh, n r c iyo maxaa la yidhahdaa eh, greda haddii ay iyaga muxuu ahay eh, dadkii eh, dhibaatadaasi ay gaartay waxaan u jeedinaya codsi lamaad inay jiingadahaas ee dabeesha qaaday eh, de kolley jiingadihii eh, ba iyaga ma burburin laakiin dabeesha qaaday in dib loogu soo celiyo loo daboolo oo ay u daboolaan baan ka codsanaya inta kale hartay oo damadaama roob sii socda inta kale hartayna oo guri loo dhisayna waxaan ka codsanaya hayadaha u n-ka cid kasta oo ka geysan karta gacan oo kaalmo bani aadanimo oo hayadihii u n-ka ay ka mid yihiin eh, kuwa kale maxaa la yidhahdaa dowlad ahaan ay ka mid yihiin inay ka geystaan gacan ay kuwii kale oo waxba loo dhisin ay wax u dhisaan waa ka codsanaya marka eh, aniga saasaan oran lahay arrintaas waayahay baydhabo gudaheeda iyo duleedadeeda waxaa ku yaala dhowr kaam oo ay degeen dad barakacyaal oo ka yimid meelo kala duwan Eh, hab u sii badnaata deegaanada gobolka baay Eh, dadkaas iminka xaaladooda maxaa lagu qiyaasi karaa eh, maadaama maamulkii aad tihiin wallahi horta mushkiladdu waxaa weeye nooga daran dhinaca amniga waaye Eh, dadka maxaa la yidhahdaa muxuu ahay waxaa la kaalmayi karaa kaalmo lagu bixin karaa markii dowladdana ay ay awood ay leedahay ay dadka ay kaalmo ay gaarsiin kartaa Eh, annaga waxaa keliya ba maxaa la yidhahdaa eh, oo ka bixin leenahay dhinaca amnigii yaa lagu mashquulsan yahay marka dadka eh, horta gobol gobol ka soo kacay oo ay ka soo- ka soo barakacay baa ay u badan yihiin dadka Ah, gobolka gudaha ka yimaadeen ama bakoora ka yimaadeen ama bogaalaha ka yimaadeen laakiin baydhabo waa dadka degan iyaga barakacyaal maaha marka waxaan leenahay anagu eh, wixii u qaban karna oo u qabanaynaa laakiin eh, waxaan aad u jeclaan lahaa aniga in hay-adihii halkaa joogay oo inay iyaga naftirkooda ay sameeyaan assasinate kormeer ay ku sameeyaan
iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhacayeen degmada buulaxaawo ee gobolka gedo ayaa haatan waxaa socda shir lagu doonayo in lagu qaboojiyo guud ahaan xasradaha ka taagan gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo shirkaasi oo haatan qabanqaabadiisa ay ka socoto magaalada doolow isla gobolka gedo waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi ayaa arrimaha ku aadan shirkaasi waxa uu ka waraystay xildhibaan hore hilowle aadan oo ku sugan doolow
caawada labii toban baa joognaa dolow ilaahay baa mahad iskale waxaan qaylay roor ku nimid ama qayligaantii dalxaw ka dhacday ee waa la socotaan xabadoojinkii waa kii lagu guulaystay ilaa hadda wafdiga intiisa badan dalxaa uu jiraa annagana halkaa waxaan u fadhinaa in dhammaan gobolka madaxdiisii iyo maamulladii iyo dowladda federaalka wafdi ka socda uu hogaaminayo sabaanduulaha xoogga dalka soomaaliyeed amison igad inay isu yimaadaan barnaamijka dhibaatada ka dhacday buulaxaawo laga wada hadlo kadibna insha allahu ilaahaydaisii waxaan rajaynaynaa in arrintaas wax kheyrkaba kasoo bixi doonaan waxaan sugaynay oo wakti badan naga qaaday maamulka gobolka ayaa sugaynay oo gobolkoolaha u horeeya insha allahu iyagana waxaan rajaynaynaa qaarkood maanta ay noo yimaadeen inta kalena inay berri imaan doonaan banduulihii xoogga dalka soomaaliyeed iyo jenaraalkii amison wakiilkaha waa yimaadeen kulumadii aan la kulkulanay dhammaan degmooyinka luuq waa laga yimid badaxa waa laga yimid dolow maamulka joogay waan dawladaha dariskana ay waa tareen kenya iyo etoobiya insha allah waxaan rajaynaynaa wax khayr qaba inay kasoo bixi doonaan iyo heshiisiinta insha allahu meel fiicanna way marayaan
waa tahay xildhibaan hilowley waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gobolka gedo mudane hore oo baarlamaanka ku-meelgaarkana waad ka mid ahayd iminkana waxaad ku sugan tahay degmada doolow maxaa caqabadaha oo hortaagan inay wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha gobolka inuu soo gaaro degmada doolow oo uu ka qayb galo shirka maxaa arrintaas caqabado hortaagan wallahi horta in asaga la weydiiya anigana fiicnaan lahayd annagu waxaan ixtiraam gooniaad siinay maamulka gobolka gedo oo u horeeya guddoomiyaha gobolka mudane maxamed cabdi kaliim waan la hadalnay markaan nimid asaga iyo dawladda ciidamada amison waan la wada hadalnay in naloo soo qaado asaga iyo
aad iyo aad ayaanu uga xunnahay waraysigaasi oo aan halkaas nooga sii socon doonin iyadoo aanu soo gaarnay xilligaan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeeni inoo soo bilowday saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh aan ugu kulmi doono sidaas iyo ammaano allah saddex nin oo kale dhowrina asaga ku jira bayda baa la geeyey saraakiisha ka imaanaya xamar oo jenaraalka xoogga dalka soomaaliyeed abaanduulaha ciidanka iyo nin loodhahaa sargaal sare ah oo amisoo kamid a tiqley inay xamar ka soo baxaan oo baydhabo kusoo maraan oo ay halkaa noogu keenaan baanu ku heshiinay asaga wuxuu codsaday inuu gobolka tago oo bal maamulkiisi iyo la tashado annagana waan u ogolaanay runtii